degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose waxaa laga daafuray tababar soconi doona muddo saddex cishaa islamarkaasina ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga maamulka jubbaland tababarkani ayaa ujeedkiisu ahaa isdhexgalka bulshada iyo booliska degmada dhooble tababarkani oo ay qabanqaabisay wasaaradda amniga jubbaland ayaa waxaa kasoo qeybgalay ururada bulshada ee ka dhisan degmada dhooble sida ururka haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka dhanka kalena waxaa tababarkani qeyb ka ahaa ciidamada booliska degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose tababarkani ayaa waxaa daafur gudoomiye ku-xigeenka degmada dhoobley mukhtaar maxamed saal waxaanu la dardaarmay in ay dadka ka qeyb qaadanayo aqoon kororsagan si buuxda ay ugu faa'iidaystaan waxaa maanta aada farxad noogu ah inaan kasoo qayb galo anigoo ah mukhtaar maxamed saal gudoomiye ku-xigeenka degmada dhoobley ahna kusimaha gudoomiyaha degmada dhoobley shirkan ay wasaaradda amniga noogu qabatay degmadeena dhoobley adduunya baraada ka dhigo shirkan ujeedadiisa waa inta ladiin sheegay baan ku saabsan yahay waana wax aada u fiican haddii laga ay siday tahay looga qayb qaato bulshada iyo booliiska isdhexgalkooda ayaa lagu baranayaa ee kulanka maanta halkan aan sugnimid adduunya baraada ka dhigo aada iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee quruxda badan ee usoo qayb gasheen ee dadka ka soo qaybgala dhammaantiin waad mahadsantihiin inay dhammaantood ay ay cashirka layna siinayo inaynan iridaa un kala bixina inaan qaadano oo aan ku camal falaa la rabaa laakiin hadda intaan qaadano aan meeshan fadhiisano aan iridaa kala baxno faa'iido ma yeelanayo waxaan rabnaa cashirka layna siinayo arday baynu nahay waa inaan qaadano oo lagu camal falo berri tabka maalin bulshadii aad magaalada ugu tagaysay inaad wax kaga bedasho yayna noqonin inaan intaan cashirkii buugii qalinka qaadano aan irida kasii baxno laakiin maadaamayna kasoo qayb gallay waxaan rabaa aan ku soo gebagabayn inayna cashirka layna siiyo maskaxdaan ku wada qaadano ugu dambeyntii waxaa soo xiray tababarkani agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in ay dardargelin doonaan tababarada noocan ee loo qabanayo bulshada iyo booliska
markaad isweydiiso booliiska iyo isdhexgalka bulshada maxaa laga faa'iidayaa waxyaaba badanaa laga faa'iidayaa waxaa laga faa'iidayaa bulshada iyo booliiskaba ay ka faa'iidayeen wada shaqayn fiican iyo in la helo xogta ku saabsan macnaha amniyaadka iyo waxyaabaha iyo waxqabadka intaba markii la isdhexgalo waxaa imaanayaa in saaxiibo la noqdo oo laisu soo dhowaado oo wixii xal iyo aqabad oo dhan in la xaliyaa ayaa imaanaysaa marka aad baa inaga mahad celinaya sida wanaagsan ood uga soo qayb gasheen waana ku faraxsanahay waana filayey marka insha allah muhiimadda waxay tahay in la isdhexgalo oo xogtii la helo xog see ku helaysaa haddii bulshadii iyo booliiska ay kala baqayaan oo aynu isu imaan karin oo aan saaxiibo ayna ahayn ma suurogeli karto marka booliiska inuu xog helo ma suurogeli karto shacabkii inay helaan cadaaladii iyo ma garanaysaa nidaamkii in la helo aad baan garanaysaa ay u xumaanaysaa marka insha allah howlo kaloo badanna waan qaban doonaa saddex howl oo kale oo noo taalo yaa ma garanaysaa idina jirto aan qaban doono laba usbuuc baan inala joogi doonaa haddii ilaah yaraado